mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka hirshabelle ee kormeerka seeda dugsiga hoose dhexe ee maxamuud cilmi baraare oo ka yaala deegaanka dhombe ee gobolka hiiraan walgorodka deegaanka dhombe iyo wayba sheegeen in iskoolku yuuqa bilaabanse isilaqaange waana yuu baahanyin in wasaaradda walbarashada hirshabeelle haddiiye markaasayti galan qobata walbarashada deegaanka annagoo ka duulayna jaahilnimada iyo waxbarasho la-aantu dhibka ay leedahay iyo dhibaatooyinka ay sameeyaan dadka jaahiliinta ay jeedka istaagahayaan musaafirka iyo muslimka iyo saqiiriya kabiir isa kale aqoon oo waxay cunaan keliyu ka maqanyan waxay halleeyaan annagoo ka duulayn oo idinle dadkeenu haydin hagaago oo hawl aanan qaadi karin dusha saarannay aan wax badan soo marnay wax badan aan soo marnay waa la soo kufnay waa la soo kacnay waxaan u soo marayna waxay ahayd ilaahay weynaayo idin abuurtay oo waaxidka ahana waa idin jeedaa kolley dowladna waa leedihiinoo gooray inaagta waad arki doontaa dacwo badanaan gudbinay waraaqa badanaan geynay wakhtigii ay noo qarxi lahaayeen ama ay noo imaan lahaayeen madaxda waxbarashadu saakay noqotay aadaad ugu mahadsatay imaashaa noo timaadeen waana ku faraxsannahay waxaan codsanaynaa marka annaga tabartayadii intaanay dhaaf weyda kufitaanaan taagannahay nimankeenna mas-uuliyiinta oo wasaaradda waxbarashada nooga yimid oo na soo booqday oo isu xilqaamay inaan shacabkii mas-uuliyadda waxbarashada u hayaan aan ka mid nahay waxaan codsanaynaa hawshaan inaad nagala wareegtaan
waxaan dhisannay gurigan labada qol ah waxaan u dhisannay ummadda deegaankaa nala degan iyo innaga ardada inaga siday wax ku baran lahay hadday yihiin agoon hadday kuwo odala yihiin haddii kuwo ayron wax bixin karin ay yihiin inaan isisaacidno annaga aan horumar isgaarsiinay intaasaan u dhisanayn waa nugu adkayd agoonuu naga ahaa maanta oday baan leenahay waxaan codsi ka nahay oon mar labaad mar koobaad ka codsanaynaa mar labaad ka codsanaynaa dowladda maamulka hirshabeelle madaxdeeda wasaaradda waxbarashada maanta noo yimid hadday dhisme isguul tahay iyo haddii agab ay tahay iyo haddii ay buug waxbarasho tahay iyo haddii jeesa wax lagu dhiga tahaba maanta wixii ka dambeeya in ay naga saacidaan xagga waxbarashada annagu waxaan jeclnahay in ummaddanu waxbarato innaga dadkeennuna waxbarto guddoomiyaga walbarashada gobolka hiiraan iyo bulshada ballan qaaday in wasaaradda walbarashada iyo deer sii doonaan codshisho sidaasaa towni sida dhaqsi aanka badan iyo aan ku jawaabo doonaan dhoobe waa u mahad celinaynaa siday isku abaabuleen u dadaaleen waxay tiraa soomaalidu ii bilow lama helo laakiin ii kordhi waa la helaa waa bilowdeen qolalkaas gadaasheenna ka muuqdee bilawgahay dhiseen dad badanoo meesha iyagu ka soo bilaabeen ka soo bilaabayaa jiro maantana dugsi dhagaxa ama iskuul dhagaxa uu dhisan yahay macallimiin wasaaradda waxbarashada ka socotaana ay joogaan waxaan filayaa iyaguna inay halkaas sigi doonaan ciidam ilaahay annagoo wasaaraddii iyo iyagoo deegaanka haddaan iskaashanno waxaan is leeyahay waa la gaari doonaa taargetkaasoo ah in hadduu ilaahay yidhaahdo dugsi kankan qurxoon maanta maalin ahan isugu nimaado aan diyaarna u nahay deegaanka dhoombe oo hooseedow degmada beledweyne weyba ku jira walbarasho laan markii laku reeba gooba iyo dhisdeen dadka deegaanka oo sibilaashii awlaadigo laga barow taasay tioyo sheegeen inaan ka filanayn awlaadiyo